رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد أdاkنi bab فضل الجuلوس fadhiga fadligiisa baabkii weeye في مصلaه ruuxu halkii uu ku tukaday uu fadhiyo baعda الصبحi saلاada subax dabadeed oo halkii uu saلاada subax ku tukadu iska fadhiyo sawa ilaahay xusaya baryaya bal ilaa intay cadcadu ka soo baxayso fadliga uu leeyahay ayuu baabkiisii yahay iyo وفضل المasاaجidi masaajiduna dhulka kale in masaajida ahayn fadliga ay ka fadli badan tahay taas buu baabkeedii oo labada arrimood baa inoogu wada imanaya marka xadiis baa inoogu iman oo labada arrimood ku kala tacalluqsan xadaثna أحmed بn cabdاللahi بn yuنuس qala xadaثna زuhayr qala xadaثna simak xa وxadaثna yaحya بn yaحya lfd lah qala أخbarana abu khaysmة عan simak بn xrb qala qultu ljaabir بn smرة xadiidku laba dariiq buu leeyahay dadkuna waa dadkii aynu horeba usoo araarki jirnay halkay ku kulmayaanna waa simaak waxay labada dariiq ku kala duwan yihiinna dee simaak kuma kulmayaanbe waaba zuhayr bay ku kulmayaan waa ninka labaad ee muslim ama sheekiisa u sheekha ah marka waxay ku kala duwan yihiin axmed ibn cabdillaahi ibn yunusna wuxuu yihi xadaanaa zuhayrun xadaanaa simaak intaa yaحya بن yaحya lafdiga xadiidka lihina halkii uu isagu زuhayr ka yidhi bu hi akbarana abu khaysama waana nin keliya زuhayr ya abu khaysama waa زuhayr ibn markaa mucaawiya simak halkuu kii kale ku kaaftoomay xadaثna simakuna kan dambe laftigiisu waa can simak ibn xarbin aabihii uu sheegay canna waa isticmaalay intaa qaala wuxuu uhi simak ibn xarbin qultu ljaabir bni samurata jaabir ibn samura waxaan ku idhi akunta miyaad ahayd tujaalisu mid la fadhiista rasuul اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay ma la fadhiisan jirtay taas baan ku idhi rasuulka ilahay ma la fadhiisan jirtay waa saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahay kamid oo taa waa og yahay laakiin waa asxaabtii yaryarayd oo de saxaabihiiba xataa naftiisa sabura waa saxaabi aabihii uu yaraayo san buu leeyahay dee adigu kol haddii aada yarayd rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh miyaad la mujaalisan jirtay ama aada la fadhiisan jirtay qaala wuxu nacam ha kaiiran ujaalisuhu kaiiran in badan baan la fadhiisan jiray oo muddo dhan ama in badan waan la fadhiistayba oo wuxuu ihi markaa kaana wuxuu ahaa rasuulkii ilaahay laa yaquumu mid aan kicin min musalahu halka uu ku tukanayo halkii uu ku tukada weeye musalihiis ahayd waa darfi miimiya oo waa makaankii lagu tukanaye weeye walow dee kol hadduu hulaasi ka badan yahay masarkii miimiga ahaa iyo labada darafba makaan iyo zamani ay si keliya ku wada yimaadaane siyaa qowl lagu kala duwiye macnaha ama laqbada oo qiyaas weliba ay wada yihiin min musalaahu makaankii uu ku tukanayey kamuu kici jirin ama kamuu kici jirin aladii musalahaasoo yusalli fii uu ku tukanaya subxa salaada subaxa wilgadaata waa isla midun waa shak min araawi halkaa uu salaada subax rasuulka ilaahay ku tukaday kamuu kici jirin xataa tadluca ashamsu ilaa ay cadceedu soo baxayso oo ilaa ay cadceedu ka soo baxayso halkaa ayuu fadhihi jiray oo waanu ka kici jirin faidaa dalacat ishamsu cadceedu markay soo baxdo oo si ay noo soo socoto si fiican ay usoo baxdo la gaadho waktiga ay salaadu banaanaanaysay ayuu qaama rasuulkii ilaahay kacayay oo kaanu waxay ahayn saxaabada haddayna kol haddii rasuulka ilaahay fadhiyo saxaabadii kalena way la joogeysay yataxadasuuna intaa ay fadhiyaan kuwa sheekaysta ayay ahaayeen oo saxaabadu rasuulka ilaahay waa fadhiyaa waaba maqlayaa markaasaa way sheekaysanayeen dee maaha un xaaladoodu inay sheekadaasun ahayd ee dikri iyo kollay duco way la imanayeene laakiin dee inay wax loo diidayo ma aha hadalkiina waa bannaanye way sheekaysanayeen fayakuduuna fii amri ljaahiliyati waxay gela gudagelayeenba ka hadlayeen oy qaadanayeen ama ka sheekaysanayeen arrinkii jaahiliyadii fayadxakuuna way qoslayeen wayatabasamuu rasuulka ilaahayna salawaatu ullaahi wasalaamu calayh shamaa'ilkii baan kusoo marray kaana jullu daxkihi tabasum wiilka caddaynayeen uu muusoonayay uno isagoo dee arrinkaas ama waa maqlaye laba mushaarakaynaya ayuu markaa muusoonayay xadiidka laba dariiquu leeyahay inoo dambeeyo kolley dee intan baa ugu taamsan waxa weeyaan oo bal haddaan qeybta hore eegno rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayhi marka uu salaada subax ka baxo halkii uu ku tukaday ayuu fadhiisanayay marka axaadiidtii kusoo aroortay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh marka uu tukado wuxuu halkiisaa fadhiyaaba inta uu ka odhanayo dee istikfaartii allahuma anta asalaam oo kolleyna aan kuba soo far aan kusoo fasirnayba ama lagu xambaaray dee waa inuu si uu markii hore salaada uu kaga baxay uu fadhiyo kolley keenayay un rasuulka ilaahay inuu kici jiray dee waa sida badan ama salaadaha u badan ee salaadan subaxtani way badnayd sida saxaabigan inoo sheegayo marka saaxibulmufhim ama qurdubi baa wuxuu idhaahaa ficilkan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kaba soo fulo waa fadhigan uu meesha fadhiyayay ilaa ay cadceedu soo baxayso wuxuu ina tusayaa ama daliilba u noqonayaa inay dee sunno tahay inuu ruuxu laazimo halkii uu subaxda ku tukaday oo u laazimana dikri iyo duca uu laazimo waxaanu ku cileeyey waktigaas waa wakti aan salaad la tukan waayo kol haddii salaada subax la tukado wakti salaadeed ma aha welina hawlihii may bilaabin dadku hawlahoodii adduunye may bilaabin marka dikriga iyo ducada waktigaa lala yimaadaa waktiga dee ruuxu camalkiisii khayr uu maalintii gudagelayana khayrku ku bilaabaya kas kalena waa wakti qalbigii faariq yahay oo ikhlaaskii iyo xuduur fahamkii iyo qalbiga xuduurkiisii ayaa tan badanba oo waxaa la rajaynayaa markaa ducadiiyo tahay la aqbalo adigu calaa kulli xaal kaasu ka cabiray xadiidka haddaan eegno dariiqan iyo dariiqa dambaba rasuulka ilaahi inuu fadhiisanayay uun mooyaan ilaa waktigaa gaadhaya mooyaane waxaan kaa dhaafsan oo halkan horta ku sugani ma jirto wixii uu la imanaya inay nooguma sugnayo laakiin dee rasuulka ilaahay faraaq ma jirin dikri iyo duca waa la imanayay laakiin waxaa jirta axaadiid kaleo halkan aan nooguma sugnayn oo fadli gaara fadliga caynkana ugu soo arooray oo ruuxa salaadii subax markuu tukaday fadhiista halkii uu ku tukaday isagoo ilaahay xusaya macnaa laqwi kuma jiro wax kale kuma jiro ilaahay buu xusayaa ilaa ay cadceedu ka soo baxayso oo bal matalan markaasna ay cadceedu soo baxdo waktigii karaahadu suulo weeye laba ragcadood tukada inuu dee xaj iyo cumro taama ajrigood yeelanayo maaha inay kaga dhacayso ee waa jir waa axaadiid bal matalan soo aroorto dee sanadkoodna xoog leeyahay oo halkan marka la eego arrinkaasi inuu sunno yahay ama fadli gaara uu leeyahay kaga sariixsan xadiidkan aan hayno ee rasuulka ilaahina laakiin kolley tuu fadhiyay waa saas waa inaanu dee wabatan marka kaleba majlis uu fadhiistaa boqol goor rabbi ikfirli watub calaya loo tirin jiray waanu inoo sheegay ruux hadduu meel fadhiiso oanu ilaahay xusin rasuulkiisii aanu kuba saliin in majliskaasi xasro maalinta qiyaamaha ma nuqsaan ku noqonayo oo bal kolley dee waa fadliga meeshaasi ala taasi waa qaybta hore xaggan kalena dee kalaamkiina waa bannaan yahay daxikii iyo tabasumkiina ruuxii haddaanay daxigu wax u qaaliba aanu ahayn wax loo diidaya ma aha arrintanna dadkani waa badankoodu waa dadkii waaweynaaye jaahiliye hagaag usoo gaadhay waktigaa ay asnaam caabudayeen waxay doonaan ay samaynayeen marka waxyaalihii jiray ama sabab la-aan la isaga diidayay bal hablahoodii ay aasayeenba oo raggii bilaabay carab u bilaabay inay aasaan hablahoodu islaamka way soo gaadheen ninkii la yidhi waa bilaabay qays ibnu caasim waa nin islaamay oo in arkayso fatradu may dheero inoo kale ee umuurahaas iyo waxyaalihii kale qaraa'ibtiiya umuuraha kale kolley kutubta kol kol kusoo aroora ama basooyinka carbeed iyo kutubta adabkiiyo waxyaalo amsaashooda iyo raggii barhkood ay ka dhaceen ama cid ay ka dhaceen ay garaynayn ama waxyaalihii u joogay baa jiro umuurahaasay kaba sheekaysanayeen ama ay soo qaadayeen oo kolkol iyagoo la yaabanba xaaladoodii hore ilaahayna waa katan uguma bedelay ayaa dhacaysa inay waxyaalahoodaa hore ee kaba dhici jiray ama jaahiliyada dhici jiray ay kuba qoslaan oo dee dadkii ubay kaba mid ahayn jaahiliyada waxyaalahaasi kaba dhacayeen waata aan sheegayna dadkii waxyaalaha samaynaya barhkood inuu islaamay bal dee ninka kuwa baxday ashqalu min dati naxyayn oo kale iyo de iyaguna waa raggii islaamay saxaabadii rasuulka kaba mid ahaa kale la arka waliba dadkii degaanka ahaaba oo waxyaalihii dee ama qosolka keenaya xaalooyinkoodu ay ahayd وxdثna aبوبكر بن أbي شhيبة قال xdثna وkيع عن سفيان قال أbو بكر وxdثna محمد بن بشر عن زكريا كلاهma عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وxu إdا صلى الفجر صلاada صبح marka uu tukado جaلسa في مصلaه meeshii uu ku tukaday buu fadhihi jiray aشhaرkii xalayna waxa inoogu sugnaa inta u ruux halku ku tukaday fadhiya malaaئgi inay kuba saliyayso xatىa tadluca ilaa ay soo baxda ashamsu cadceedu xasanan waa duluucan xasanan weeyaan oo kaley nacti wuxuu u yahay masar maxduufa oo xataa tadluca ashamsu duluucan xasanan oo ay kor noqoto weeye si fiican ay usoo baxdo waktigii dee salaada laysu diiday ama karaahada uu suulo ayuu rasuulka ilaahay halkaa fadhiyi jiray وxadثna qtaybaة وabubكر بن أbي شhaybaةa qال xadثna abوaحوaص قال وxdثna بن المثنى وبن بشhار قال xdثna محمد بن جعفر قال xdثna شعبة كلاaهma waa شhuعبة iyo أبوالأحوص aya xadيiثka سimaك iبن xربin buu isugu imanaya oo de riwaayadii horena markaa waa ti aynu soo aragnay ciddii kaba warinaysa labadii nin abukaysama ayaa adigu taa un koobaad ahayda lakiin kuwii ka dambeeyeyna waa simaakun ayun baaba xadiidka laga warinayay oo ama sufyaan thawri iyo zakariya simaak bay ka wariyeen tan dambean haynana maxamed ibnu ja shucbe iyo abulaxwas simaagun bay kaba warinayaan bi hada isnaadi walam yaqulaa lakiin labadoodu may odran xasanan xataa tadluca shams ayuun bay yidhaaheen sida riwaayadii ugu horreysayba inoogu sugnayd وxadثna hاrون بن معروف وإسحاaq بن موسى الأنصاaري qال xadثna أنس بن عyاaض qال xadثnي بن أbي ذbاb في رواية hاrون وفي xadيiث الأنصاaري xadثnي الxاariث oo ujeedada waxa weeye oo msلم waa dee cinaayadiisii janibkan uu cinaayoonayay alfaadihii sheekhyada iyo baltaas haaruun ibnu macruuf iyo isxaaq ibnu muusa alansaari buu xadiidka ka wada maqlay labadoodna sheekh keliyay ka wada maqleen waa anas ibnu ciyaad anas ibnu ciyaadkaabaa wuxuu ka maqlay nin ibnu abi dubaab kan uu yidhi haddaba labada sheekh ee muslim waa haaruun iyo isxaaq haaruun isaga waxaa ku sugnayd riwaayadiisa xaddaanii ibnu abi dubaabin ama isxaaq ibnu muusa alansaari laftigiisu wuxuu aha xadaanii alxaariso xaariskuna waa ibnu abi dubaabka un waayo isagaa waxaa la yidhaha xaris ibn abd ibn cabdالرaحman ibn cabdالlahi ibn sacd ibn abi dubaab waa nin abu hurayre yaa isku reer ahaayenoo reer dawsa weeye bal markaa abi dubaabku mar dambuu imanaya nasabkiisa imanaya magaciisa xaris baa la yidhaha ee waana tanoo waa loo yaqaan isagoo awowgiisa dambe loo nisbeeyo ibn abi dubaab la yidhaha magaca abihi waxaan idhi waa cabdالرaحman cabdالرaحmankaasi waa ina cabdillahi cabdillahigaasna waa sacadkaas ka dambeeya cabdilaahigaas baa in abi dubaab ah haddaba lafdigooda ahaa midna uu yihi ibnu abi dubaab midna xadaani xaris midna xadaanii ibnu abi dubaab waana nin keliya un can cabdالرaحman ibni mihraana mawla abi hurayrata can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayه wasalama qaala wuxuu yihi axabu اlbilaadi bilaadka loogu jacayl badanyay ila llahi ilaahay xaggii oo biqaac iyo amkino ama bilaad halka ilaahay ugu jecel yahay masaajiduhaa waa masaajideeda wa abqaduhaa halka ugu necab yahayna abqadulbilaadi maye bilaadta ugu necab yahayna ama loogu nacayb badan yahay ilallahi ilaahay xaggii aswaaquhaa suuqyadeeda weeye oo waa tarjamada qeybteedii dambe wa fadli lmasaajidi baa tarjamada aan kusoo aragnay markaa waxaa xadiidka uu rasuulka ilaahay inoogu sheegayaa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh amkinada iyo bilaadda meesha ilaahay ugu jecel yahay waa masaajidda waa meeshii daacada cibaadada taqwada iyo alla kacabsiga ayaa lagulaba imanaya halkaas oo taqwa ilaahayna waa lagu aasaasoo laguba dhisayo cabsidii meesha ugu necab yahayna waa suuqyadiiyo waxaa inta badan dhacaya kishiga iyo khiyaamada iyo ribada iyo dhaarta beenta ah iyo wacdigii oo la oofinayo ilaahay dikrigiisi iyo daacadiisii oo laga jeesto umuurtan adduunyo lagaga shuqulooma dee meeshay kaba dhacayaane waxyaalahaasi ay kaba dhacayaan waana sida xadiidku yimi shaydaanka oo calankiisa ka taagayaba halkaas marka waa suuqyada oo taas baa keentay nicitaanka ilaahay subxaana watacaala nacayo oo waxyaalaha iyada ka dha dhexdeeda dhacaya dee keen markaa jacaylka masaajiduna de waa meeshii khayr waa buqactii uguba fadli badnayd waa buyuda ilaahay laguba caabudayo taas baaba ay tahay axabu lbilaadi ila llahi ay tahay bal markaa masaajidii hadday tahay meelshaa naxariistu ay kuba soo degayso aswaaqdii de waaba halkaa shaydaanna calanka ka taaganayo ruuxii aan ilaahay xusin een isdhowrin ee aan isagu taqo iyo beri laba imanna waa meesha dunuubta badan iyo waxyaalaha xunxun iyo fasaadkaasi ay kaba dhacayaan oo taas baa keentay buqdiga ama inay noqoto amkino ama meel halka ilaahay ugu necab yahay waabqadu bilaadi ila llahi aswaaquha baabu man axaqu bilimaamati imaamada tukinta dadka la tukinaya yaa ugu awleysan yaa ugu mudan macnaa ruuxeebaa isagu u xaqle dadka inuu imaam u noqdo xadaثana qtaybaة bnu saciid adigu waa jawaab istifaami dee jawaabta axaadiisa inooguba iman xadaثana qtaybaة bnu saciidi qaala xadaثana abu cawaanata can qataadaةa can abi ndrata can abi saciidi اlkudriyi qaala anahu qaal qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi idaa kaanuu dadku haddii ay yihiin ama dadkaa meesha kuba kulmay halaaثatan saddex ay yihiin falya-umahum ha tukiya axaduhum mid iyaa kaba midih oo saddex hadday yihiin midi ha tukiyo kole xadiidku mafhuum mukhaalafo ma laha ama daliilu khitaabkaa laba yidhaaho ma laha oo kama qaadanayno hadday saddex ka yar yihiin inaanay istukinahayn waayo laba iyo wixii ka badanba jamaaco weeye labadii iyona way istukinayaan waxa weeyaan un imaka xadiidku mafhuum ma laha bal dee way inoo soo socotaa haddii a la idhaaho baabkan intaynaan ka bixin axaadiida baabkan aan kuba jirno ayaa waxay nooguba iman doona iyadoo labadii dee ay kuba tacalluqsan tahay oo in idaa xadarat الصalaatu faadina uma aqiima waliyaumakumaa akbarukumaa rasuulka ilaahay laba uu isagoo la hadlayo leeyahay ayaa in sha allah xadiidka ugu dambeeya baabka noqon bal markaa waxaan leenahay mafhuum ma laha weeye mafhuumka waa mafhuum mukhaalafaan ujeednaa oo la yidhaaho labadii markaa ma jamaacadayaan laba yidhaaho waa xaqhum haddaba bal marka ay saddex yihiin haddee laba hadday yihiinna waa laba mid eh wixii ka badanna waa taasune babele midkood ha tukiyo waa xaqhum ka ugu xaq mudsan ugu awleysan bilimaamati imaamnimaduna aqra'hum ka xagga qur'aanka ugu yaqaano weeye oo ka xagga qur'aanka qiraa'adiis iyo taa ugu yaqaana ayaa imaamada xagga marka la eego dee haddii wax kale oo ka kale lagu horreysiyaa jirin oo umuura ama dee isagoo ah maxalkii imaamkiiba ama suldaankii ama wuxuun ah kaas baa ku xaq leh axaadiisna way noo socon doontaa in sha allahu tacaala waayo waa kooban yahay axaadiisii ka waasacsanayd وxadثna محamed بن بشhاr qال xadثna yaحyى بن سعيid qال xadثna شhuعبة x وxadثna abubكر بن abي شhaybة qال xadثna أbو khالد الأحmر عن سعيid بن أbي caروبة x وxadثnي أbو qsان المسmعي qال xadثna معاad وهو بن هiشhاm qال xadثnي أbي هiشhاm الdstwاي kulهm dhammaantood intaas waa هiشhاm iyo سعيid بن أbي caروبة iyo شhuعبة oo intuba a imo weeyaane dhammaantood can qataadata qataaday ka wariyeen xadiidka bihada lisnaadi isnaadkaasoo waa can abi nadrata can abi saciidin weey milahu mid laba midoo lafdigaa hore un leh waxadaثna moxamed ibn اlmusanى qaala xadaثna salim bnu nuuxin xa waxadaثna xasan bnu ciisa qaala xadaثna bn اlmubaaraki jamiica waa ibn اmubaarak iyo salim ibnu nuux iyagoo dhan bay can اljurayriyi saciid ibnu iyaas aynu xalayba soo haynay isagoo abu nadrahan ka warinaye can abi nadrata can abi saciidi can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama bimilih waa xadiiskii mid laba mid ah waxadaثna abubakr bn abi shaybata wa abu saciidi اlashaju kilaahumaa can abi khaalidi abu khaalid waa ninkii marka horeba inooguba sugnaa sanadkii kan ka horeeyey markaas ama dee dariiqa dhexean ujeedaa labadooduba abu khaalid bay kaba warameen waa abu bakr bn abi shaybe iyo abu saciid اlashaj qaala abu bakrin abu bakr isagu wuxuu yihi xadaثnaa abu khaalidin اlaxmaru mala abu saciid markaa laftigaa kamuu cabirin can اlacmashi can ismaaciila bni rajaa-in can aws bni damcajin can abi mascuudin اlanصaariyi qaala anahu qaal kolley acmash iyo ismaaciil iyo aws waa taabiciintii bay kaga mid yihiin oo saddex taabici oo midbaka kale ka warinaya inoogu sugan sanadka aws ibnu damcajna waa nin taabici weyn oo mukhadramo weeye macnaa waqtigii jaahiliyaba waa soo gaadhay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh yaanu laba kulminoo xaggaa taabiciha kaba ahaadee laakiin waa mukhadramo waa nin weyn waana nin hiqaa wey can abi mascuudin اlansaariyi qaala wuxuu uhi abu mascuud اlbedri alansaariy albedriyo waa taa intaba waa la yidhaah bedrina waxay culamadan siirada iyo in badan oo qowlkooda raacsane ay leeyihiinba dagaalkii bederka muu qeybgelin ee beder waxaa loogu tiiriyey loogu nisbeeyaan ujeedaa inuu degay laakiin bukhaari iyo muslim iyo qolooyin kale waxay ka dhigaan si wuxuu beder xaadiray ee uu joogay marka wuxuu uhi saxaabigaas cuqbat bnu camrin qaala qaala rasuulu llaahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi yauma اlqowma qowmka waxa tukinaya aqra'uhum ka qur'aanka ugu yaqaano ugu aqrin badan likitaab illahi kitaabka ilaahay fain kaanuu haddayin fi lqira'ati xagga qira'ada sawaan kuwa ku siman faaclamhum ka ugu aqoon badan bisunati xadiidka rasuulka ama sunihiisii axkaamta fain kaanuu hadday yihiin fi sunati sunacna sawaan jaanibkaasna ay ku siman yihiin faaqdamuhum ka u horeeyey hijratan xagga hijrada oo dadkii de hadday muhaajiriyinkii usoo hijrooday soo hor hijrooday ayaa fadiilo siyaado ah leh kaas baa tukin fain kaanuu hadday noqdaan fi lhijrati sawaa'an xaggii hijradana kuwa ku siman faaqdamuhum kii u horeeyey silman xagga islaamnimadkee xagga islaamka uu soo islaamay kii ka kale ka horeeyey mudnaantii waa ka leeyaye in la horreysiiyo walaa yaumana yaanu tukinin arajulu ninku arajula ninka kale fii suldaanihi maxalka wilaayadiisa meesha isaga dee wilaayadiisa ay ahayd ama maxalkii sawdanadiisa iyo tasarufkiisa ku hoos sugnaa yaanu imaam ugu noqonaya kaasa isagu dadka kale xataa waxyaalaha kaleha kagaba horeeyeena kaga xaq leh inuu isagu tukiyo haddaan dee aanu cid kale u idmin walaa yaqcud yaanu fadhiisanin shaksigu fii beytihi waa shaksi kale ama ninkaa kale gurigiisa calaa takrimatihi meesha isaga u khaaskaa waa gobashiisii iyo firaashkiisii weeye iyo wixii dee gobashiisii u gaarka ahayd yaanu ku fadhiisan ilaa biidnih isaga idankiisa uu idmo uun mooye qaala alashaju fii riwaayatihi makaana silman isagu wuxuu ihi sinan faaqdamuhum sinan waa ka weyn labada sida dee laftiba inoo dambeeya akbaru kumaadaas inoo dambeeya markay waxyaalaha kale ku siman yihiin bal aan duruqda xadiidka iska dhamayno kale waa xadiidka ugu taamsan meelahan intan axaadiidtan ay noo socoto xadiidkii malik ibn lxuwarisna waa inoo dambeeya xadaثna abu quraybin qaala xadaثna abu mucaawiyata x وxadaثna isxaaqu qaala akbarana jariir waabu mucaawiyata x وxadaثna ashaj waa abu saciid kaas oo muslim iyo shanta kale umuhaad kaleba u sheeka xadaثna bnu fudayli wa mxamed exa وxadaثna bn abi cumara qaala xadaثna sufyaanu wa sufyaan ibn cuyayna kulum dhammaantood intan can اlacmashi acmash bay kaba wariyeenoo maxamed ibn fudayl iyo abu mucaawiye iyo jariir iyo jariir waa intoodaas iyo sufyaanba acmash bay xadiidkan kaba wariyeen bihada isnaadi isnaadka waa acmash intii kaba dambeysay oo de can ismaaciil ibn raja can aws ibn damcaj can abi mascuud milahu xadiidkaa horeynu soo maray lafdigaa mid laba mid ah waxadaثna moxamed ibn musanى wbnu bashaarin qaala bnu musanى xadaثna moxamed bnu jacfarin can shucbata can ismaaciila bni raja-in qala samictu awsa bna damcajin yaquulu samictu aba mascuudin yaquulu qaala lanaa rasuulu llaahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu nagu yihi yauma اlqowma qowmka waxaa tukinaya aqra'uhum likitaab illahi kitaabka ilaahay kaa ugu aqoon badan ama xagga qira'adii wa aqdamuhum ka ugu horeeya haddana qira'atan xagga qira'a ahaan fain kaanad hadday tahay qira'atuhum sawaan mid siman farya umahum ha tukiyo aqdamuhum hijratan hijra ahaanka u horeeya ee u horeeya xagga hijrada fain kaanuu fi lhijrati sawaan hijrada hadday yihiin kuwa ku siman farya umahum ha tukiyo akbarhum ka ugu weynsinan xagga da'da walaa ta'umana ha tukinin arajula nin fii ahlihi ruuxaad soo siyaarato gurigiisii ugu timi ama masjidkiisiiyo taas isaga ha ku tukinin halkaasee isagaa imaamnimada ku xaqle xataa isagu mafduulba haba noqdo ku faadili oo umuurahan kaga mudanbe ha joogo walaa fii suldaanihi maxalka sawdoonadiisa iyo tasarufka uu leeyahay dee waa makaankiisi isagu madaxda ka ah waaliga ka ah ama maxalkii sawdoonadiisa kaasna ha ku tukinin walaa tajlisan ha fadhiisan calaa takrimatihi waa firaashkiisii u khaaska ahaa iyo gogoshiisi iyo wixii isaga loo dhigi jiray taa ha ku fadhiisan fii beyti gurigiisa ilaa an ya-dana laka inuu kuu fasaxa mooye aw biidni waa shakun ilaa an ya-dana laka aw biidni bal xadiidka kolley duruqdiisii waan israacinay xadiiskuna tu inoo faa'iideynayaa oo wuxuu daliil u yahay ee bal ruuxa markay noqoto dad ay meel isugu yimaadaan xagga imaamnimada ruuxa ku xaq leh ee isaga ah ka horreysiinta leh ama mudnaantaalihi inuu yahay alaqra xadiidka daahirkiisna wuxuu keenayaa hadduu ruuxa qiraa'ada iyo taas alfa qur-aanka dabdintiisa iyo qiraa'adiisa yaqaana ama ka yaqaano ka kale iyo ruux isaga xaggaa fihim faqhigii iyo aqoontii kale diineed iyo salaadaaba xataa umuurihii kale kuma tacalluqsanaayay qaarka salaada usii baahi badnaydba taas isagii u aqoon badan hadday kulmaanba in la horreysiinayo alaqra cala alafqah waa xadiidku si uu inoo faa'iideynayo waana abu xaniife iyo axmed iyo asxaabta shaafici barhkood qowlkood kolle malik iyo shaafici iyo iyaga asxaabtooda si guud walow ba bacda shaaficiya qowlka hore ay leeyihin ayaa waxay leeyihiin ruuxa afqah ah ama xagga fiqigii iyo aqoontii kale isagu maalan u badan ayaa kii qiraa'ada iyo aqra ahaa laga horreysiinaya waxay leeyihiin inta looga salaada u baahan tahay qiraa'adii waa wax dabdisan laakiin fiqi waxay uga baahantahy iyo aqoon wax dabdisan maaha waxaa dhici karta ruuxa salaadiisa inuu arrin ku yimaado aanu dee sidii toosnayd aanu ilaalin karahayn ama si dee lagu xalin lahaa lagaga bixi lahaa waxaan yimi ruux dee hagaag aqoon faham iyo fiqi fiican le mooyaane taas baa adigu ayr waxaana ilahay saasaaba rasuulka ilaahay iyadoo dadkii ka qiraa'ada ka yaqaana ay joogaan oo rasuulka ilaahay yihi aqra'ukum ubayu ubayu baa qiraa'ada qur-aanka idinku yaqaana ayuu haddana rasuulka ilaahay salaadii horreysiiyey abubakar kuba horreysiiyey bal xadiidkan dee kolley qowlkaa waa wax ka duwan buu xadiidku inoo faa'iideynayaa jawaabtooda ah waktigaa hore saxaabadii rasuulku salawaat ullaahi wasalaamu calayh qur-aanka aqrintiisa iyo fahamkiisa way wada baranayeen oo si dee ay bal markaa ay noo soo naqliyeenba inay dee aayaadka soo dega qira'adeedii fahamkeedi iyo macnaheedii taa ay baranayeen ay wada baranayeen taasaana cahdigii hore oo dhan amarka leega casrigii saxaabada iyo intii ku dhoweydba alqura dadkan fuqahada ah ama dadkan aqoonta diineed leh ayaa waxaa la odhan jirayba alqura sida xadiidkii saxiixayne markii cumar nin uu yimi waa cuyeynatu bnu xusn uu yihi cadaalad naguma xukumaysa oo si fiican uma wada qaybisid ayaa dee ninkii idanka u qaadayna adeer buu ahaaye ayaa xadiidka maxaa ku yihi wakana alquraau asxaaba majlisi cumar oo mushaawarati quraadu macnaa guud ahaan jaanibka ama waktiga hore quraa dadka la odhanayay taas bayan dadka aqoonta diineed iyo fahamka fiican le baabay ahaayna maaha quraada ta imaka loo yaqaano mahayno bal taasay dhan bal dee taasi waa qowl wajihabe laakiin riwaayo dan dambeen aqrinay fain kaanuu fi lqiraa'ati sawaan faaclamuhum bisunna ayaa kolley waxay raajax yeelaysaa ee qolooyinkaa hore qowlkooda oo ah haddii aan tad dambe ah walaa taumana rajula fi ahli walaa fi suldani baabkeed haddaanay ahayn in alaqra laga horreysiinayo kii kale afqahiiyo lagama horreysiinayo bal taasi waa mid xadiidku waatu inoo faa'ideynayo xaggan hijiradana oo dee sunadna waa axkaamtii iyo sunihii rasuulka ilah baan lena ama axkaamtii diinta si guudba oo jaanibkii fiqigiyo dhammaan ay soo gelayaan xagga hijiradana waktigii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh xadiidka sheegaya dad badan ama dadka badankoodu waabay soo hijroodeen waana lagu kala horeeyey taas haddii sida kale ay u siman yihiin bay hijradii mudnaantii ku kala lagu kala horreysiinayo waa shay lagu kala horreysiiyey hijradii oo kii hijro ahaan u horeeyey baa taas laakiin dabadii oo kale wuxuu leeyahay imaam nawowi raximah llahu tacaala isagoo qaala asxaabuna kabaa cabiraya fa aqdamuhum hijratan laba qolaa soo gelaysa midi waa dadkan maantaba soo hijroonaya daar kufri ka soo hijroonaya ama soo islaamaya daar islaam imanaya hijradu dee ma go-ayso oo waktigii rasuulku kuma koobna intaa gaaliya islaam ay jiraanba hijradu baaqiba weeye bal xadiis baa wuxuu ku yimi laa tanqadicu lhijratu maa qutila alcaduw hijradu ma dhammaanayso inta cadow lala dagaalamayo ama xadiidkii saxiixayne laa hijrata bacda alfatxi taasi wuxuu ahayd waa hijro maka laga hijroodaa way hadhay oo dee daar islaam bay noqotay taas ama hijradii dee fadliga badnayd waa hijrada qabla fatxi marka intaan islaamku faafin la hijroonayay tani tii kale lamid maaha ayay noqonaysaa ee bal markaa taasi iyadu waa mid oo dadkaasi say u kala horreeyeen haddii dee iyaga taas la helo wejkani waa imanaya arrinka labaad ee uu sheegayna waxaba weeye kollay dee fuqaha kalena ay sheegaan haddii hijrada horeba aan eegno de waa waktiyadii malaa la dhawaabaanay taasi noqonaysaaye awlaad almuhaajiriin iyo si loo kala horreeyey iyaguna de waa loo soo dhaadhici karaayo hadday fiqigii iyo qira'adii ay kuma sugnaadaan midna uu yahay dadkaa waalidkii ama waalidadiisii hore hijradooda ay horreysay midna kuwana ay dambeeyeen oo wax lagu kala horreysiin kara ilayno labada macnaa soo gelaya xagga silman iyo sinan waa ta aan soo sheegno sinanna way noo dambaysaa midna waa islaamnimo midna waa da ahaan umuurtan kalena waxa weeyaan ruuxu gurigiisii oo kalena haddii lagu soo siyaarto ruuxii zaa'irkaha isagu male xataa hakaba mudnaada kan lasoo siyaartay taqdiimada ma laha iyo inuu isagu ka dadka tukinayo noqdee saaxib albeyt ama almazuur baale kolba ninkii lasoo siyaartay laakiin hadduu u idmo u fasaxo dee taasi waa xaqiisii oo waa siiyo waa tan ilaa biidni kollay labadaba waan kaba dhigayna xagga fadhigana de waa waxyaalihii u gaarkaa kollay waa tasarufina xaq kayr bay noqonaysaa xaq kayr mid tasarufkii kollay idan la-aan dee wax jaa-isa ma noqonayo haddaba wixii isaga u khaaskahaa dee markuu halku ku fadhiisiyo fadhiiso weeye halku ku fadhiisiyo un isagu isaga saaxibulbeytkiiee fadhiiso oo imika halkiisii isaga u gaarka ahayd un haddaanu kuu fasixin layskaba fadhiisto taasi ruux ma laha dee xadiidkana waata inoogaba sugan waxadathani zuhayr ibnu xarbin قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنونمي كلي سند كان رمام ورقي نقوب بدن وأنا رق ولا علماء رقع ما أنت سند كان هينا سهير بن حرب ونك اللباد مسلم وحكبه وريو كتاب كيسن أبو بكر بن أبي شيبة وما كتاب كده حيث كجا حديث بدن waayo kun iyo laba boqol iyo dheeraad xadiid buu markaa muslim ama meelood buu inagu soo noqnoqdaayo uu kaba wariyaa ismaaciil ibnu ibraahimna waa imaamkiina culaya waayo hadhow bay inoo noqon doontaa isagoo ina culaya hadhow kaba cabiri doona waa kan imaka san buu ibnu culayu ka cabiri doonaa isagoo ninkan usoo jeeda dee markaa tanna halkan horena usoo ixaaleynaya waxa abu qilaabana cabdillahi ibnu zayd aljarmi ayub iskhtiyani waan garanaynaa de waa saas oo nin caalim ahaa in horeba usoo maro taabiciya ayubna waa taabici qaala wuxuu yihi markaa malik ibn اlxuwayrid ataynaa rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay baanu u nimi bal xaal naxnu anagu shababatun dhalinyaro aan nahay mutaqaaribuuna xagga da-da isku dhow oo waa waktigii dambe dee fadxumaka dabadeedna reerahoodii bay ka yimaadeen labaataneeyay ahaayeen markaa dhalinyarona way ahaayeen da-da isku dhow faaqamnaa waanu negayn cindahu rasuulka ilaahay agtiisa waxaan ku negayn cishriina laylata labaatan habeen baanu la joognay wa kaana rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa raxiiman mid naxariis badan oo raqiiqan qalbi jilicsanna muslim san baa nusqooyinkiisa ama riwaayaadkiisa dhacay bukhaariyo xadiidkan la wadaagsaday raqiiqanna way dhacday rafiiqanna way dhacday oo ta hore ay fa tahay rafiiqan dhibrin badan dadka u fudaydiyo wax u sahla oo dee taasba fadana waa tan raxmadiisii waaweeye taniye labaataneeye markaa habeenna ma joogeen fadana wuxuu u maleeyey rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh anna anagu qad ishtaqnaa inaan u xiisoonay ahlanaa ehelka yagii markay labaataneeye ama labaatan habeen joogeen baa rasuulkii ilaahay waana niman dhalinyaro ah wuxuu u maleeyey inay dee jecel yihiin doonayaan inay laabmaan oy reerahoodii ku laabmaan dee kollay rasuulka ilaahay la kulme cilmi ka barte hadigiisii iyo arke bal matalan adigu taasoo inay iyagu xiisoodeen buu u maleeyey fasa'alanaa waana weydiiyey cama taraknaa ciddii aan ka nimi min ahlinaa ehelka yagii ahay dadka yagii aanu kaba nimi buu naga warsaday faakbarnaahu waanu u waranay faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh irjicuu laama ilaa ahliikum ehelkiinii dib ugu laamaya halkii reerihiinu degayeen faaqiimuu nagaada fiihim dhexdooda iyagaa ku nagaa la joogo oo la dega la nagaada dhexdooda ku nagaada wacallimuuhum arrinkan aad barateene cilmiga ana bara dee labaatanka habeen rasuulkii ilaah unbay dee martina u ahaayeen masjidkiisa joogeen waanay arkayeen wixii uu iyaga uga sheegayo dadka kaleba u sheegayo cilmigaah waxbay kasbadeen haddaba barta waxaa bara waxaa barateen oo dee ruux xagga waxbaritaanka uu dadka baraya maaha inuu caalim weyn u noqdo kaasun uu dadka waxbarayo ruuxu wixii uu laakiin hagaag u dabdiyey hagaag u fahmay ee waa gudminayaa isaguba wacallimuuhum wamuruuhum amran oo wixii khayrkii amra xumaantana u diidaba faidaa xadarat isalaatu salaadu marka ay gasho salaadiina way arkeen sidii loo tukanayey waqtiyadii la tukanayey balin halkan salaadu marka ay gasho ay timaado waqtigeedii galo falyu-adin ha aadaamo lakum idinka axadukum midkiin oo halkan sifo gaara umuu yeelin rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ka aadaamaya waayo aadaabku cilmi badan uma baahna wuxuu u baahan yahay ruuxu waqtiga inuu garanayo ee dadkiina uu maqashinayo dee ada waxyaalihiisa dee mudan ee laga rabon waa dee sawt fiicanna uu leeyahay dhawaaq dheerna leeyahay intaasaaba kuma filan markaa muu odran san uu salaada iyo tukinteeda iyo waxyaaloo dad sifaad gaara oo dadkii lagu kala horreysiiye uu sheegay isagee mid idinka idinka mid midun haydin aadaamo falyu-adin lakum axadukum midkiin haydin aadaamo uma liyo ummakum haydin tukiyo akbarukum ka idinku weyni haydin tukiyo taas baa rasuulka ilah yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh axaadiistii hore ama xadiidkii abu mascuud waxaan kusoo maray ka idinku qur'aanka idinku yaqaana ayaa idin tukin haddana sunnihii haddana hijradii da-dii waxyaalaha jirtay halkan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh nimankan wuxuu ku yihi inka idinku da-weyni haydin tukiyo kolle sababtuna waxa weeye iyagu marka la eego mar bay u wada yimaadeen rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh intaasna dana kale may lahayd rasuulkay u yimaadeene way la wada joogeen oo labaatanka habeenba way la wada joogeen cilmiga qaadashadiisii iyo la kulankii rasuulka iyo qur-aanka barashadiisii iyo waxyaalo walow la kala fahma banaan karo haddana way ku sinaayeen khisaashii kale ee lagu kala horreysiin lahaa bay ku siman yihiin oo dee isku inbaa xaggii waktiga lamana hubsanoo koodebaa qur-aan badan iyo taas in baana cilmiga qaadashadeedi iyo la joogii rasuulkiiy way u sinaayeen marka waxa hadhay uun wax lagu kala horreysiiyo waa da-dii da-dii baa hadhay intii kale way ku siman yihin markaasa rasuulka ilah yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh kol hadday wixii kale ku siman yihiin kaa mar bay wada yimaadeen oo hijro kuma kala horeeyaan in bay wada joogeen labaatankan habeenuun may kala maqnayne mar way la wada fadhiyeen inuu rasuulka ilaahay markaa ma ku wada sugnaadeen ka idinku weyn haydin tukiya baa rasuulka yidhahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh waxaana halkan sharaxa igu sugan ama imaamku leeyahay jamaaca waxay u daliishadeen xadiidkan imaamnimadu inay ka horeysay ka mudan tahay aadaankii oo kale ee kalayna ma imaamnimadaa fadli badan ma aadaankaa fadli badan malaha waxna way inoo soo horreeyeen bay halkanna masalada waa soo celiyey uno waxa uu markaa imaamnimada ay ku fadileen bu ihi halkan yu-ad midkiinun ha aadaama bu ihi wax kala ma odhan kana ruuxa weyn bu ihi ruuxa da- idinku da-weyn oo mudnaan bay leedahay ama tana mid ki ama mid idinka idinka midna idin aadaamo laakiin wuxuu leeyahy ciddii tafsiil aadaab jiray sheekuna wuxuu dooranayaa aadaabku idinka mudayo dabalaha ninka la yidhaha imaam baa lagaa dhigaya iyo mucadin noqo waxaan filaya inaan cidno baadidnimo dooranahayn oo xag mala magac ahaan iyo waxyaala taasun oo cid de idaga inaga mid oo marka haddii labada ay gudboonaadaan dooraysaa ma jirte wuxuu leeyahay ba isagu qowlka saxiixa mukhtaarkii wa aadaanku shahaadadii aynu soo marray iyo umuuraha inuu isagu ka mudan yahayba waxa weeyaan waxaa keenay unbu leeyahy inu yidhaha midka idinka idinka mid haydin aadaama de waayo wax gaara cidni ziyaada anay u baahnayn ba falyuadin lakum axadukum uma liumakum akbarukum waana saxaabigan malik ibn lxuwayrixi saxaabigii wariyey rasuulku inuu yihi wasaluu saluu kamaa ra'aytumuni usalli maalintan buu ku yidhi laakiin inagaanu halkan inoogu sugnayn bukhaari saxiixiisuu ku sugan yahay oo markuu u sheegay dee umuuraha waanay arkeen labaatan habeen oo dhan bay la joogeen ayaa wuxuu uhi saa ay aragteen inaan u tukanayo saa u tukado malik ibn lxuwayrix ninkii xadiidka warinayay buu ahaa safarkan baanay ahayd markii uu rasuulka ilahi oo markaa uu dirayey ama baxayeen buu ku yidhiba uma liumakum akbarukum وxadثna abالربيع الزهراني وkhلف بن هiشhام qالa xadثna حmاd عن أyوبa بhda الإسناaد وxadثnah بن أbي cمر qال xadثna عبدالوهاaب عن أyوبa qاaلa qاala lي أbو qلابة waxa le أyوب السkhtiyاni waa شheekiisii أbو qلابة أbو qلابة wuxuu gu yihi de aadna kole waa umaamuusayo شheekiisu ahaayo bl kutubtiisii isagoo u dardaarmaybo abuqilaaba cabdillah bn zayd waa taabiciisa ka weyn waayo ayub sakhtiyani waa nin isna cilmi iyo camalba lahaa san abuqilaababa ulahaa markaase laakiin way kala wenyihiin oo isagoo qaadinimo loogu yeedhay ayuu bax kaba tegay wadankii ka hijrooday ciraaqiya oo qaadinimada ka cararkeedoo sham iyo xaggaasoo adugu hadiiba ajashu ay uguba timi abuqilaaba kutubtiisna waxay ku dambeysay ciraaqina waa ka tegaya markaasuu u dardaarmay oo dardaarankiisiiba ahaa kutubtaydii hadduu nool yahay ayubu sakhtiyani ha la siiyo haddii kale oonu joogin kutubtii wuxuu lahaa ha laba gubo aan filaya inu yihi ama hala aaso balwatu lahaa wuxuu ka baqday de inay dad gacantooda gasho sa kutubteenan maya waa kutubtaa la qoranayo haddii la doodo si kale loogu tasarufo axaadiistii waxaan ahayn laguma dardaro iyo taas oo gacnaha mina ay geliba weydo bal markaa wuxuu igu yihi abuqilaaba xadaثna malik bn اxwayris abu sulaymaana kuyadiisii baa inoo soo kordhay makana qaala ataytu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam fi naasi waa anoo dad dhexdood ku sugan kamid ah walxaal naxnu shababat mutaqaaribuuna dad dhalinyaro oo isku dhow da-da aan nahay waqtasaa waxay raad guleen dabagaleen jamiican xalayin iyagoo dhan alxadiiثa xadiidkii hore tasaa damiirkan imaka damiirka tasniif wuxuu u laabmayaa xamaad ibnu zayd iyo cabdulwahaab manaa waxay tahay bal xadiidkii hore markaan eegno abuqilaaba ayubu sakhtiyaani baa ka wariyey markii horeba laftigii inoo dhamaa laakiin yaa ka wariyey ismaaciil ibnu ibraahim ismaaciil ibnu culaya imikana ayub waa ku sugan yihin halkii eh halkii ismaaciil ibnu ibraahim sanadka hore waxaa yimi xamaad ibnu zayd sanadkan labaadna maxaa yimi inoo dambeeyey cabdulwahaab الthaqafi markaa labadan dambe weeye ina kii hore matigu waa inoo dhammaaye labadan dambe ee xamaad ibnu zayd iyo cabdulwahaab oo ayub xadiidka ka warinaya sanadkiina ku warinaya ayaa xadiidkii hore laftigiisa soo maray ayay tatabuceen ay macnaa ujeedadu xadaثa can ayuba bimili ma xadaثa bihi ibnu culayan weeye waxay ayuub kaba warameen xadiidkii ibnu culaya mid laba mida binaxwi xadiid ibni culaya ibnu culaya xadiidkiisii mid laba mida ibnu culayana waa ismaaciil ibnu ibraahim taas buu ahaayo u inooguba sugnaa وxadaثna isxaaq ibn ibrahim alxandaliyu qaala akbarana cabdulwahab الthaqafiyu cabdulwahaab markan dhaweyn waatan aan arkaynay lakiin ayub baa maanta meeshii ka baxay oo can khalidin اlxadai can abi qilabata can malik bn اlxuwayrisi qaala anahu qaal ataytu النabiya slى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baan u imi ana aniga iyo wa saaxibu li nin saaxibkay ah falamaa aradnaa markaan doonay aliqfaala celin uuna celiyo min cindi oo macnaa uu noo fasaxo inaan xaggiisa kaba laabano ayuu qaala lanaa nagu yihi aliqfaal waa aqfalo masdarkeedii weeye kollay ficilka marka la eego hulaasigiisu qafala yaqfulu qufuula sia rajaca yarjicu ama dee dakala yadkulu dukuulan oo kale taasba weeye oo qafala uu laabmay weeye waa ficil laazima saa dakala iyo kharaja waana islaba wasan inuu kharaja yakruju khuruuja qafala yakfulu qufuulan waa laaban weeye laakiin markay noqoto hamzadii ay meeshii timaado ee mutacadi buu noqonayaayo aqfalahu se akhrajahu uu saaray ama aqfalahu uu celiyey weeye iqfaalan celin marka halka celinta halkana macnu waa de isagoo rasuulka ilaahay bay ka doonayeen inuu ufasaxo inay noqdaan oo markaasi wuxuu isagu celiyey oo kale u celinayo waana kaa rasuulka ilaahay saynu soo maray salawaat ullahi wasalaamu caleyh markuu dareemay inay xiisay uxiisoodeen ba dhulkoodii iyo dadkoodii uu yihi laabna ordoo socda falama aradna liqfaala min cindi qaala lana idaa xadarat الsalaaةu faadina waa xadiidkan sheegaya lahaa labadii tasniyadii baa inoogu sugan aadaamo maha labadiinu wada aadaame mid idinka idinka midahaydiin aadaamo uma aqiima aqiima waanay laabmayaan waxaana xadiidku inoo faa'iideynaya ama inoogu sugan safarka marka la yahayna in aadaamkii la ilaalinayo saaxadarka iyo marka la negi yahayba loo ilaalinayo ayaa safar haddii laya waa safar nimanka way socdaanba ayuu leeyahay markan kale masjidkii rasuulka kama aadaamayaan ee waa markay ka baxaan dhulkoodiina way usii socdaan marka salaadu ay gasho aadaankii la kaalaya haka tegina weeyo marka aadaanku safarkiina waa la ilaalin saaxadarkaba loo ilaalinayo arrin kalena si aynu soo marnay tana inooguma sugan jamaacana ku tukada weeyaanoo jamaacadu saa ay u jidaysan tahay dee markan la negi yahay ayay safarkiina u jidaysantaho waa la ilaalinaya iyagina oo kalena jamaciina ku tukada aadaankiina laba kaalaya faadina uma aqiima aqiima walya umakumaa haydin tukiya akbarukuma bal haddii dee laba goor kala yimaadeen oo marna labaatankaa ay ahaayeen marna in labadooda ay ahayd dee dhib ma laho laba waaqaco kala duwan weeye walow saxaabi keliya inoo wada warinayo hadday markan keliya un ahayd kolley waxaan kuba xambaaraynaa un kollayna iyana kamay hadlinbe waxaan kuba xambaaraynaa un dee isagoo si guudna iyaga ula hadlay dee kolley waktiyada ay tegayeenna gaar ahaan si khaasan labadan markay ugu yimaadeenna maalikiyo u yidhi waana arrinkii hore idaa markaa haddii ay saddex yihiin midkood ha tukiyadii waa tan mafhuumo laha waa ti aban mafhuum mukhaalafe waa kan xadiidku laba hadday yihiinna dee waa sida yeelayaan way aadaamayaan way aqiimayaan midkood baana tukinaya waliya umakumaa akbarukumaa وxadaثanah abu سacيidi الأshd qala xadaثana xفs yaعni بna qiyaasi qala xadaثana khالd الxadaw bhada الإsnaadi wazaada wuxuu siyaadiyey qala الxadaw adeeg markaa xada markii horeba waa inoogu sugnay cabdulwahaab الthaqafi baa ka warinaya cabdulwahaab بn cabdilmajid imika xafs بnu qiyaas baa ka warinaya waana xadiidkii hore uun intii kii waana isnaadku waa kii uun ziyaadu marka halkan kuba sugnayd xadaa qowlkii ah oo qaala alxadaa wuxuu yihi sababtan isagoo caddaynaya waliya umakuma akbarukuma kiina weynuun haydin tukiya uu yihi eenu kii qur'aanka iyo taa aan la eegin fiq aqoontii kale wa kaana waxay ahayeen labadoodani mutaqaaribayni fi lqira'ati xagga qira'ada qur'aanka kuwa isku dhow bay ahaayeen marka dee waxaa lagu kala horreysiinayo ay ugu kala dhowaanayaan ama ugu kala mudnaanayaan imaamnimadii baa da-dii un ahayd wey baabu istixbaab اlqunuuti fi jamiic الsalaati ida nazalat bilmuslimiina naazila kale waa baab axaadiiiisu dheer tahay marka qeyb baan wadi doonaa masaladan si guud markaa casharka damben baan u yar riixi doonaa ee bal qeybta hore oo qunuudka naazilada iyo taas ayaa bal axaadiisteeda intaan ka gaadhsiin karno marka bal xadiidkan abi hureyre iyo baan isku dayaynaa inaan dhammayno axaadiida anas iyadoo iyadna duruqdiisu ay iska badnaanayso xadiidka anas baan u kaadinaynaan dambaysiisanaynaa bal markaa aad inta hore intaan axaadiisyada anas ka horeyso o dhan baon yar carabkaan marin doona xadathani bal markaa waxa ay tahay un qunuudku kollay macaani dhowr oy barhkood nadmiyeen tobaneeye gaadhsiiyeen buu u yimaadaa waxaanu soo marayno waquumuu lilaahi qaanitiina oo lagu fasiray macnaa saakitiina oo ilaahay isu taagay idinkoo aamusanoo hadalkii daaya weeye ay hadli jireen salaada dhexdeeda oo kale khaashicinana laguma fasiray duul alqiyaam oo kale ama duul lqiyaam iyo taas adducaana qunuudku waaye imakana waa taasoo waa ducadii haddaba bal sunnaha uu sunno yahay in la qunuudo oo la duceeyaba salaadaha oo dhan waa shanta salaadoodba hadday muslimiinta wax naazili ay kuba yimaadaan oo sida ama cadow oo kale abaar oo kale xanuun caam oo kuba yimi aduu wax darar daahiri dadkii muslimiinta ugu sugan yaho caami uu yimaado baryadii ilaahay la baryayey salaada dhexdeeda lagu baryayey ee salaadaha oo dhan ba la qunuudayay iyo maxalkaa qunuudka taas buu baabkeedii yahay ama aan arki doono walow dee intaa wax ka badanna in sha allahu tacaala inoo iman doonto xadaثnي abu الظاhir وxrmlة بن yaحyى qal aخbarana بن وhb qal aخbaranii yuنس بن يزيd عn بن شihaabi qal aخbaranii سacيid بن المسyب وabو سلمة بن cabdالرحمن بn cوف anahmaa سacيid iyo abو سلمة samca waxay maqleen abا hurayrata abا hurayre yqul xaalu ku qowlayo kana rasuul الlahi slى الlaهu عalيه وsلم rasuulka ilaahi wuxuu a yqul mid yidhaahaa xiina yfrغu marka uu faaruqo min salaaة الfjr salaada صbح min alqira'ati qira'ada dhameeyo tan waa salaada subax unba salaada subax marka uu dhameeyo qira'ada wayukabiru uu takbiirto waa rukuucay markaa wayarfacu ra'sahu madaxiisa uu sare usoo qaado waa ictidaalkii muxuu odhanayay waa tan kaana yaquldi samica allahu liman xamidahu rabbanaa walaka alxamdu waa istiraacinayay horaynu iyada intaa usoo maray taasi waa iyada markaa ictidaalka dikrigiisii uma yaqul wuxuu odhanayay walxaal huwa qaa'imun oo taasi marka uu toosayo intaa odhanayay ilaa uu istaagayo isagoo taaganna wuxuu odhanayay allahuma anjil waliida bna alwaliidi wasalamata bna hishaamin wacayaasha bna abi rabiicata wاlmustadcafiina min almu'miniin allahuma اshdud wadcataka calaa mudara wاjcalha calayhim kasini yuusufa allahuma alcan lixyaana waricla wadakwana wacusayata casat illaha warasuula rasuulka ilaahay dee maaha muda uu daa'imay ee waa muduta odhanayay waa ka inoo sheegi doonaba xadiidka akhirkiisa inuu iska daayo markii dambe allahuma ilaahi ow anji badbaadi soo nabadgeli weeye alwaliida bn alwaliid waliid bn اlwaliid wasalamata bna hishaamin iyo cayaasha bn abi rabiico mana ujeedadu dad uu magacaabay ayuu u ducaynayo waa saddexda ninoo isku qoysahaa buu u ducaynayey taasna ay noo faa'iideyneyso ruuxu salaada dhexdeeda ruux mucayana waa u ducayn karaa mar dee dad uu magacaabayna rasuulka ilaahay waa habaarayey oo waa kuwa qabaaisha inoo dambeeya markaa saddexda nina horta alwaliid ibn اlwaliid waa waliid ibn اlwaliid ibn اlmugiira khaalid ibn اlwaliid walaalkii weeye beder wuxuu xaadiray isagoo xagga gaalada kasoo jeeda dadkii beder la qabtayna uu ahaa waana dadkii la furtay de markaa iyaga fidyada laga qaatay markii uu laamay dabadeed buu islaamay deeta laakiin islaamkiisiibaa reerkiisii oo dee reer kolley cadaawadoodu ay badnayd marka ah reer bani lmuqira ayaa ti aan ogolaano way xidheen markaa nin u xidhan buu ahaayo la dhibayay kaasi waa midoo waa khaalid walaalkii dabadeed baa ilaahay soo badbaadiyey ducadii rasuulka waana yimi cumrat lqadiyana ama cumrat lqadana rasuulka ilaahay uu la socday dadkii maka tegey waa ahaaba bal walaalkiiba abu waraaq u dhigay uu islaamnimo ugu yeedhayay khaalid iyo kaas waa mid salamat bnu hishaam isaguna waa salamat bnu hishaam ibn lmugiira waa ilmaadee ruma markaa oo waliid ibn lwaliid ibn lmugiira kana waa salamat bnu hishaam ibn lmugiira waa abujahl walaalkii abujahl walaalkii hore u islaamay isagu xabashana waa uhijrooday oo isagu xabashana waa uhijrooday waanu kasoo noqday oo haddana markii dambe hijradii kale ayaa la xidhay waa dhibayeen iyagoo hijradii kalena kaba manciyo isaguna dadka mustadcafiinta ee xidhan buu ahaa ama cayaash ibn abi rabiicata isaguna waa cayaash ibn rabi ibn abi rabiicata ibn lmugiirati weeye waa reer mugiira un qoyskii reer mugiira qoyskaba badan ahaa oo ninkana ilmadeer bay ahaayeen welibana cayaashkan xagga hooye waxay ka walaala ahaayeen abujahl iyo waxa waya xari ibn hishaam iyo xagga hooye xagga kale aabo dee ilmadeer bay ahaayeen isagu waxaan filaya xabasho waa uhijrooday waanu kasoo noqday markii dambana madiina uu uhijrooday cumar ibn khadaab iyobay wada socdeen oy dariiqa wada mareen oo hijradii waa tegey laakiin markii uu madiine tegeyba waxaa ka daba yimi abujahl labadii ninay walaal ahaayeen iyo xarit ibnu hishaam markaasay ku yidhaaheen malaaqubadna waa lagu soo gaadhaan filayaaye ay ku yidhaaheen hooyada waa dee waxay tii way kuba dhaaratay inaanay cadceed ka hargeer ahayn oo madaxeeda aanay subag marin ahayn ilaa ay ku aragto taas oo kale isaguna in hooyadii u dabacsan bari ayuu ahaa xataa cumar baan filaya inuu la taliyo nimankana wax kale ay wataan iskaba yeelo in hayeelino xataa markii adigu alxaasil waa la laabmay e markay xoogaha lasii socdeenba waa la isu jabiyey ninkii o inay ina ceriyaan bay doonayeen oo isagiina halkii ayaa lagu xidhay oo dee niman saa u xidhxidhan reerkoodii dhibayo waxaa lagu dhibayaana islaamka ay islaameen bay ahayd adugu ugu dambayn ilaahay subxaana watacaala waa soo nabadgeliyey oo way yimaadeen kolleyna malaa waqtiga isku dhowaa yimaade adigu way yimaadeen markaa saddexan nin isku qoys bay ahayn oo dhibtii badnayd ee lagu hayay iyo dee fitantii iyo cadaabkii ayaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh si khaasa salaadaa subaxba ama qunuudkiisii ugu ducaynayay si guudna muxuu duceeyey wlmustacafiina min almuminiin ilaah dadka iyagu la daciifsanayo meelaha dee waxa weye cid ka xoog badan ba haysatee mustadcafiinta ee muminiinta kamida ba badbaadi weeyo nabadgeli marka wuxu uhi rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh isagoo habaaraya nimankii allahuma ilaahayo ushdud adkee wadcataka joogsigaaga macnaa waa bacsigaaga iyo shidadaada alaa mudara reer mudar mudarna ee qurayshi mudar bay kaba mid ahayd nejdina nimankii degaya tamiim iyo ama hawaazin iyo adugu ha hawaazin oo dhan iyo iyo adugu dadkaasi horta badankoodu waxay ahaayeen reer mudar bay ahaayeen ninkii nejdi wixii degaya dee maka iyo kinaane reer kinaane iyo taas badankoodna cidi kama may islaaminba haddaba waanay dhib badnaayeen oo ilaahu wadcadaada qabashadaada joogsigaaga ama shida bacsigaaga ku adkee reer mudar wajcalhaa yeel wadcada calayhim korkooda waxaad yeeshaa kasini yuusufa sanadihii nebi yuusuf oo kale oo waa sanadihii abaarta ahaa ee isdabagale toddobada ahaa ee qoomkii dee reer masar kuba dhacay umuurihii iyo dee taasna kolley ru'ya waa waxyaalihii aragtida caynkaa ama manaamkaasi nebi yuusuf baa jeerkii uu kagaba baxay markii dambena khasaa-intii dhulka looguba dhiibay haddaba oo toddobadaas nolood ee wax kastaba dhameeyey ya kunamaa qadamtu lahuna ilaa qaliila mima tuxsinuun bal toddoba sanadooda abaaru isdabagalay si ay u daciifaan weeye gaalnimadan iyo kufrigan iyo cadaawadan badan waa si ay uga daciifaan ilaah kuma adkeeyo taa yeel lakiina ilaahay waa aqbalay waaba yeelay ilahay markii dambe usoo cawdo ino abu sufyaan yaa yimaade inu yidhahdeen ilaah noo baryo taas oy dee baktigii cuneen khaasatan quraysh iyo maytadii cuneen nafii cuneen wax kastaba ay jajabsadeeno ay bal matalan marka dambe mala axaadiis ay noo dambaysa ma lakiin mar dambe marka waxaa kalou lahaa rasuulka ilaahi allahuma lcan ilaahu lacnad lixyaana reer lixyaan ilaahow iyagana naxariistaada kaba dheere iyo wa riclan reer ricli iyo wa dakwaana reer dakwaan iyo wa cusayata reer cusaya ilaah qolooyinka haddaba casat ilah bal haddaan dhammaan ka wada dhigno walow cusaya iyo casat sa lafti inoo dambeeyaba aad moodo inay de iyagu isu munaasib yihiin haddaan qabaa-ishan oo dhanna waa wada habaaraya aan wada raacino hadihi اqabaa'ilu qolooyinkaasi casat ilah warasuula ilah iyo rasuulkiisii bay caasiyeen ilaah iyo rasuulkiisii bay khilaafeen bal kuwaasna uu habaarayay marka reerahani kolley meel may wada degayno lixyaadna waa reer hudayl bay kaba mid ahayd oo dhinaca makaye bay degayeen ricli iyo dakwan iyo cusayena waa saddex jirib oo reer bani sulaym kamid oo xagga najdi iyagu degayay bay ahayd waxaana kolley laakiin arrimahooda mar keliya wada dhacay oo lixyaadna niman toban ahaa oo saxaabo ahaayoo xagga maka rasuulka ilaahay uba diray ayaa iyagu iyagu umabay socon oo qoladan umay socone ayaa markay bilaadoodii gaadho inay kaba war heleen ayay weerareen markaasay toban sideedii toban kaba miday halkii ku dileen labana way kaxaysteen waa khubayb ibnu cadi iyo zayd ibnu dasin oo reer markay kaba iibiyeen oo labadoodiibana waa la dilay waana arrintii la baxday ama sariyadii sariyatu rajiic la baxday oo reer lixyaan bay ahayd taasi iyadu isku waktiyana way dhaceen kolley waana beder axu dabadeedune ama ricli iyo dakwan iyo cusaya waa saddex jirib oo reer bani sulaym kaba mid ah niman toddobaatan ahaa oo dadkii qur-aanka aada u yaqaanee culimadaba ahaa kolley qura ah ansaar iyo muhaajiriinba way isugu jireen oo alqura la odhanayay ayaa rasuulka ilaahay diray xagga najdi dee dacwo ahaan buu u diray kolley sababtuna waxay ahayd nin la odhanayay abulbara alkilaabi loo yaqaanay dee carab dhexdeeda mulaacibulasimna ninkii warmaha la ciyaarayay adugu kale waa dagaal dhacay dee qisooyinkaasa jaahiliyadii oo geesiyadoodii la yaqaanay buu ahaayo dee malaha shicir bay taasi kuba timi isagoo nin kale lagu ceebeynayo laleeyahay adeerkiibu halkaa kaga carray isagoo warmihii la ciyaaray oo dagaalkii uu ku jiray iyo taas iyo mulaacibulasinne loo yaqaanay ayaa rasuulka u yimi salawaat ullahi wasalaamu calayh markaasuu yihi haddaad cid dee bal reer najdi aad usoo dirto waxaan rajaynayaa inay dee islaamaan oo dadka bal dacwadeeda aada soo gaadhsiiso rasuulku wuxuu sheegay inuu nimankaa reer najdi uga baqanayo wuxuu hi ana lahum jaar waa nin oday oo dee reer bani caamir reer ballaadna odayaashoodiina ahaa anigu anig ay magantayda yihiin buu yihi rasuulka ilaahay baa sii ku diray anas ibnu malik abtigiiya baa ku jiray xaraam ibnu malik iyo amir ibnu fuhayra ayaa kuma jiray oo dee ninkii hijradiina qeyb kaba ahaa lala socday ee mawlihii iyo adugu dad badan baa kuma jiray oo waxa weeyaan way baxeen markay meelaha marayaan inay ninkii gaadhin kollay magantiisana ay ahaayeen ayaa nin uu isagu adeeru ahaayo oo cadow ilaahay oo caamir ibnu dufayl la odhanayay ninkaas baa dee intay hadda reerkoodii way diideen waxay dhahdeen ninka anagu magantiisa ma taabanayno ayaa qabaa-ishan ama jilbahan reer bani islam reer celiyada koan iyo cusayaba u yeedhay oo markaasuu ciidanku soo kaxaysa iyagoo meel jooga ama ceel joogo uga yimi ceelkii dadka uga yimi ayaa nimankii adigu ninkii ceelka yimina la dilayba xaraam markaas xaraam ibnu nadri qoladiina halkii mucasalkoodii ama halkii degenayn baa loogu tago dee cidi kamay bixin allahuma laba nin baa baxay oo anfila camr ibnu mayat adamri oo isaga ay qabteen oo markii dambe uu ninkan camir ibnu dufayl sii daayay intuu fooda ka gooyo yihi waxbayaalo dee uu sheegtay lahaa cid baan ku xoreynaya raqaba lagu lahaa hooyadii iyo nin kalena waa la yidhaha kacb ibnu zayd adigu laba nin baa baxaa la yidhaahaa rasuulka ilahina warku kolley isku waktiye ayuu u yimi aadna waa uga murugooday rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu alayh waana laba meelood oo kala durugsanee waktiyay dhaceen isku waktiyay dhaceenba midna waxaa la yidhaha biru macuna ayay tani ahayd waa biru macuna nimanka toddobaatanka halkii lagu laayay ee ninkaas camir ibnu dafir iyo dadkan uu soo kaxaysay reerahana ay laayeen midna waxay ahayd waa rajiico dhinacan makiya bay kaba dhacday gazwat rajiico laakiin isku waktiyay dhaceen halkan toban bay sideed adigu tobankiiba dhacdi kamay bixin oo khubaybna qisadiisa waatan garanaynaba markii dambe reer maka dileen iyo zaydba way dileen iyo way iibsadeen oo iyagii ugeeyeen markaasay lacag kaga qaateen oo la dilay sideedna iyaga markaa halkii hore kuba dilay kuwana de waxaa baxayba camr ibnu umayat adamri un amase waxa weeya dee ninkaa labaadna oo malaa la garan ahaa laga yaaba inaana meellana la joogin iyona waxawey adigu ayaa baxay un wax saas kamay bixin iyagana sidii baa laguma wada laayay socodkiina markaa dhexdii buu laba nin oo reer bani camira camr ibnu umayat adamri la kulmayo so rasuulka ilaahina cahdi bay ka haysteen oo markuu ogaaday inay reer bani camir yihiin ayuu labadoodiiba dilay markaa camr ibnu mayata dabri de waa nimankii makalaaye ninkani uu kaba dhashay haddana rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh kole aduu cahdi siiyey may islaamin dee magtoodii buu doonay inuu bixiyo oba arrintii reer bani nadirna arrintoodu kaba dhacday markuu reer bani nadir tegay rasuulka ilaahay isagoo dee sidii cahdigii ka dhexeeyey ahaa bal arrintana mucaawino kagaba doonayay de nimankan diyadoodii oo kale waa kii ku tashaday reer bani nadir ama mid kuwa iyaga kaba mid ahaa inay rasuulka ilaahayba dilaan oo intay aqal dusha ka fuulaan ay dhagax kagaba soo ridaan waxyiguna uu yimu kaba tego iyaga sidiiba lagu xisaariye lagagaba saaray markaa madiina oo waa waxyaalahan isku dhow dhow waktiyadaa dhacay bay ahayd haddaba rasuulka ilaahay baa markaa muxuu lahaa allahuma alcan lixyaana wa riclan wadakwana wa cusaya waa qabaaisha ah casat illahi wa rasuulah ama cusaye ilahiy rasuulkiisa a ama qabaaishaasi casat illahi wa rasuulah uma balaqnaa waxaana soo gaadhay annahu taraka dalika inuu arrinkaa kaba tegay ujeedadu habaarkii iyo umuurihii ducadii iyo daayey ducadiina dee dadkii baa yimi habaarkiina dee muddo hadduu lahaa waa iskaba daayay lamaa unzila markii la soo dejiyey laysa laka min almri shay-un aw yatuuba calayhim aw yucadibahum fainahum daalimuun arrinka adigu iyo de hadday tahay halaag hadday tahay iyo hadday wax kalaba tahay adigu waxba gacmahaaga kuma jiraan ilaaba arrin kale ee ama waa halaagi doonaa ama uu ka tooba aqbali ama dee uu cadaabi waayo way muteen ba cadaabkaasa marka ayaddaa lasoo dejiyey bal halkan kitaabkan aan hayo iyo kolley xataa sharax iska yar waa soco uu leeyahay sheekh mandiqadeennana alkawkab lwahaaj oo sheekhan lamyatafalkana sharxay oo kale iyo waxba arrinka soomay qaadin intii aan arkay daahirku may waxaaba isaga hadalkiisa ahaa waa suma balaqana wuxuu kaba dhigaya abu hurayra hadalkii inuu yahay oo abu hurayra layo intaa dabadeed si waxaa dee waana u joogay abu hurayra arrimahan iyo bal marka uuna soo gaadhay bal kolley maantana aad baan u yar mushkil ama dad ba labadii wakti ba casarkii dabadiy maqribkii dabadiba iyimo dee taa waktigeygu iska yar cidhiidhi noqday bukhaarina xadiiska waa la wadaagsaye laakiin laftigan dambe ayaan kuba sugnayn bal kolleyna kol haddaan baabku inoo socdo on dhexda kuba joojinayno bal waan usoo laamaya lakiin kolley daahir waxa ah inaanu abu hurayre kalaamkii taasi ahayn waana suurtagal ibnu shaab inuu yahay laakiin waanan jasminayno horta umuuro kalena way jiraan oo aayadda nusuulkeedu dee marka la eego dagaalkii uxud dabadeedna inay soo degtay waabay tahay iyaguna way iskuba dhawaayeen marka haddii taa laba yidhaahana abu hurayra kolley waktiyada caynkan ee aayadani soo degtay iyo umuurahani markay dhaceen weli waktigii uu soo islaamay may ahayn oo xadiidka maraasiishii saxaabadu ka mid noqonaya bal waxaa yar hubsasho leh dabdin loo u baahan bal shuraaxda kitaabka guud ahaan in loo yar wada laamo wixii la heli karayo ama ciddii kale la wadaagsatay uma balagana daahir ma aha walow saa aan leedahay sharaxa kokuluhaajna abu hurayre ayay kalaamkiisii tahay halkana isaga hadal qaad ma jiro de intan mabuu sharxin wax saas wax guud dee macna faaida mooyaane wax kale maba sheegine waa yar baciid baad moodaaye lakiin waxaan leenahay insha allahu tacaala cashirka ka dambeeyo kolley baabka baa dhexdan ku joojinayaaye ayin baa wixii intaa ku tacalluqsan aan arki doonaa masaladuna waa ta aan sheegaya leeya si guudka hadalkeedu waabay noo dambaynayaa riwaayaadku maan sie raacinaya maka وxadثnah abو bكر بن abي شhaybة وcمر الناqd qال xadثna بن عuyaynة عن الزهري عن سعيid بن المصيب عن أbي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى qwله واجعlha عalayهim kasini يuسف وlam ydkr ma baعdh inta ka dambaysa isaga riwaayadan dambe ee زهري سacيid kaba wariyey dariiqa iبن عuyaynana ahayn dariiqa yunus ahayn kumay sugnayn xdثna محamed بن مهrاn الrاaزي qال xadثna الوليد بن مسلم qال xadثna الأوزاaعي عن يحyى بن أbي kaثيr عن أbي سلمة أن أbا هريرaةa xadثhm أن النبي صلى الله عليه وسلم qنta baعda رagcati ركوuعda dabadeed ayuu rasuulka ilaahay qunuuday fي صaلاaةi صaلاad صaلاad شhهرa bl xadيidka horena suبح baa inoogu sugnayd إdا qاala marka uu yidhaaho samع الlah لman xamidah وyqul fي qنuuti wuxuu odhanayay اللaهuma أنجل وليd بن الوليd اللaهuma نجi سلمة بنa هiشhاaم اللaهuma نجi عayاaشha بن أbي ربيعةa اللaهuma نجi المستضعفيiنa من المؤمiنiiنa اللaهuma اشدد وضعتka عlى مdرى اللaهuma اجعلha عalayهiم سiنيiنa kasinيi يuسف abaarihii نبي يuسف وktigii dhacay oo kale taa kuba rid qaala abu hurayrata abu hurayra wuxuu yidhi markaa eg halkii cusaye iyo taasi noogumay sugnayn waktigan dambena cumratulqada iyo ay kuba dhaweyna abu hurayra markaa waa joogay tan waa u joogay baan leenahay laakiin taa hore aayaddaa soo degitaankeed iyo waxyaalo waktigii dee isaga ka horreysay bay ahaydba imaka intiina walow xadiidkii hore un duruqdiisii uu yahay intii hore inooguma sugnaa intii may dambaan ujeedaa qaala abu hurayrata wuxuu yihi uma ra'aytu waxaan arkay rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam oo taraka ka tegey adducaa ducadii uu qolooyinkaas raggii uu magacaabayay uu u ducaynayay bacdi intaa dabadeed markuu muddo u ducaynayay ayuubuu rasuulka ilaahay ducadii daayey faqultu waxaan idhi dad kaluu ka odhanayaa uraa rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam waxaan u malaynayaa rasuulkii ilaahay qad taraka ducaa lahum nimankii uu magacaabi jiray ee reer bani lmugiira inuu ducadii u ducaynayay iska daayey ayaan u malaynayaa qaala wuxuu yihi faqiila waxaa laygu yihi waa ciddii uu la hadlayay baa ku tidhi wamaa taraahum wma taraahu miyaanad ogeyn qad qadimuu inay yimaadeen oo nimankii way yimaadeen bo de ducadii ilaahay waa aqbalay o ilahay uu soo badbaadiyey saad buu u daayey rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh waxadaanii زuhayr bnu xarbin qala xadaثna xusayn xusayn bnu muxamadi qala xadaثna shaybaan can yaxya can abi salamata an aba hurayrata ahbarahu ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslm baynama waqti wa isagu yusali اlcishaa salaadii cishaay uu tukanayo id qaala wuxuu ihi samica allahu liman xamida uma qaala wuxuu ihi qabla an yasuda markaa subaxin kumay koobneen cishaagiina waa qunuudayay allahuma naji cayaasha bna abi rabiicata uma dakara bimili xadiiث اlawsaaciyi ilaa qowlihi kasini yuusufa walam yadkur maa bacdo intii ka dambeysay ma sheegin waa hadalkan dambe abu hurayra xadaثna mحamed بn المثنى qala xadaثna mعاad بن هiشhاm qala xadaثna abi عan yaحyى بn abi kaثيiri qala xadaثna abu سلمة بn cabdالرaحمن anahu samca aba hurayrata yaqul wallahi baan ku dhaartay waa beri dambe o dee kol kolkii madiine lagagaba tegi jiray uu dadka tukinayey weeye sawa marwan iyo naa'ib ka ah wallaahi baan ku dhaartay la uqaribana waxaan idin dhaweynayaa bikum idinka oon idin soo dhaweynayaa salaata rasuulillaahi salى اllahu عalيه wasalam salaadii rasuulkii ilaahay fakana abu hurayrata wuxuu ahaa yaqnutu mid qunuuda fi duhri salaada duhur iyo walcishaai alaakhirati cishaayiga dambe waa salaada cishaayi iyo wasalaati subxi salaada subax wayadcuu lilmu'miniina mu'miniintuu u ducaynayey wayalcanu kufaara oo dee waxaad moodaana wax sabab khaasina mabay jirine waa qunuudayey saddexdaa salaadood isagoo mu'miniinta si guud ugu ducaynaya gaaladiina lacnadaya xadiidkii anas baa inoo bilaabmaya kollayna dee waxoogaa ka hadal baa inoo yar dambeeyaba ama guud ahaanba yar qunuudka naazila maxay tahay iyo bal subaxa si gaara iyo maxaa madaahiba culimadu ay yihiin iyadoo khulaaso una haddii ala yidhaho insha allahu tacaala wallah subxana watacaala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watubi